barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa khamiis laba iyo labaatanka bisha maaj sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda dhallinyarada derbajiifka ah ee ku dhaqan magaalada boosaaso sida loo istiimaya waa lasdagaalaya dhal lasgelinaya markay iga dhammaato mid baan dhalo ku dhuftay dakoor isagana dhaawaca uu ii geysta dhaawaca oo loo sheegayaa wuu iga geysta ma loo tolaaliya rinaato doctoorkaa ka diiday keliyaha ay kala baxisay sii daabaan ay tolamaysa faashad baa iga saartay dheenta ay marisay midna waa dhalo midna waa toorey taa halkaa waa toorey tan saan u jeexan waa dhalo midaas kuluustay ufta iyo waxaa intaha saddex ilag baa ii maqan intaa dagaal baa ii dhaceen waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka warramaya sheekooyin uu waayaha nolosha ka qoray iyo weliba tartan uu sheekooyinkaasi kaga qayb galay
heestaasina waxay ka mid tahay kaalimaha heesaha aanu idinkugu talagalnay inta aan ku guda jirno barnaamijkeenna duhurnimo waxaase sidoo kale aanan ka marnaa doonin xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
wasiirka warfaafinta ee dalka nigeria ayaa sheegay in mintidiinta boko xaram ay soo daayeen toddobaatan iyo lix ka tirsanaa boqol iyo toban gabdhood oo ay ka afduubteen kuuliyaddii ay dhiganayeen bishii lasoo dhaafay wasiirka ulaahi maxamed ayaa waxa uu sheegay in gabdhahaasi lagu sii daayey dadaallo socday iyo weliba gacan laga helay saaxiibada qaar dadka deegaanka ayaa sheegay in mintidiinta ay gabdhahaasi ku keeneen magaalada dabaaji sagaal baabuur iyadoo aan la ogeyn waxa ay ku sugan yihiin gabdhaha kaleeto ilaa ay haatan maqan kooxda boko xaram oo taageersan daacish ayaa dunida cabsi ku beertay ku dhowaad muddo hadda laga joogo afar sannadood kadib markii ay laba boqol iyo toddobaatan iyo toddoba gabdhood ay ka qafaashteen kuuliyaddii ay dhiganayeen ee jiboga taliyaha ciidanka booliska magaalada austin ee caasimada gobolka texas ee dalkan maraykanka brian malney ayaa sheegay in ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey bambooyin lagu qarxiyey austin uu moobilkiisa ku duubay muuqaal shan iyo labaatan daqiiqo soconayay ka hor inta uusan isdilin mak candid ayaa isdilay waxyar kadib markii ay ciidamada booliska kusoo dhowaadeen si ay usoo xidhaan taliyaha ma uusan bixin faahfaahin ku saabsan in candid uu qirtay inuu qaraxyada isaga ka dambeeyey iyo in kale balse wuxuu sheegay in mak candid uusan fideoga kusoo hadal qaadin wax la xiriira argagixiso ama nacayb wuxuu sheegay in muuqaalka intiisa badan uu uga hadlay caqabado iyo halgan uu kula jiray noloshiisa gaarka ah booliska ayaa rumaysan in candid uu ka dambeeyey lix bam oo la dhigay gudaha iyo dibadda magaalada austin saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay bambooyinkaasi ayaa shan ka mid ahi ay qarxeen waxaana ku dhintay laba ruux halka shan kalena ay ka soo gaareen dhaawacyo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay guud ahaan dunida ayaa waxaa la sheegaa inay ku nool yihiin dad gaaraya boqol milyan oo qof kuwaasi oo ku jira xaalad hoyla-aana halka sidoo kalena tiri intaasi ka badan aanay haysanin guryo ku filan magaalooyin badan oo ka mida soomaaliya ayaa waxaa jirta dhallinyaro derbijiifa oo ku sugan xaalad aad u adag magaalada boosaaso waxaa ku nool dhallinyaro xaaladan ku sugan haddaba waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wuxuu booqday goobaha ay ku sugan yihiin dhallinyadaasi islamarkaasina warbixintan ku eegaya dhallinyaradan ayaa waxaa loo yaqaanaa derbajiif ama koolodhuuq waxayna magaalada boosaaso kaga sugan yihiin goobaha lagu iibiyo qaadka waxaana mar kasta hoy u ah kabarada qaadka oo ay kasoo toosaan mar walba iyagoo aan haysan hoy ama cunno dhallinyaradan oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa igaga sheekeeyey xaaladooda nolosha waxaa ka mid ahaa dhallinyarada kooliistada oo bawarsa city blas koolada ku caba iyo aaga wakhda iyo meelaha garaabada ka aruursado derbiyada iyo gidaarada saaxdo muxuu ahaay meelahaas iyo aagaas muxuu ahaay koolada ka cabi jirnay muxuu ahaay halkaasa ku nooleen hambadaas iyo aa cuni jirnay maqaaxidaha laga soo reebo garaabadaasa aruursan jirnay Waa- waxaan ahay ciyaalaha koolisyaasha derbiyaha jiifto meelaha iska jiifi jirana koolada is- iga badato kooladana iska cawo baa meelaha iska jiifi jiray garaawadan aan ka shaqaysta katarorka meesha qaad kasoo dhaco baan aada jiray oo soo gurubsan jiray markaan soo gurubsado markaas baa qaadka waa iibsanayaa inta yaroo ka halo koolan ku iibsiib jiray cuntayaasha dadka soo reebo baan iska soo qaadi jiray iska cunin jiray hooyo aabani ma joogto hooyada aabahena way dhinteen cabdulaahi maxamed xuseen iyo saaxiibkiis dhiibaan maxamed cabdi ayaa inta ay ku guda jireen dhuuqista koolada ama shiishadda ayaa waxaa soo gaaray dhibaatooyin ay iyagu isgaarsiiyeen markii daroogada ay jirkooda gaadho sida loo istiimayo waa laisdagaalaya dhalla laisgelinaya markay iga dhammaato mid baan dhalo ku dhufta hadda kahor isagana dhaawaca uu ii geystay dhaawaca oo loo sheegayaal wuu ii geystay maluu tolaa layiri naagta doctoorkaa ka diiday keliyaha ay kala baxisay sii daabaan ay tolamaysa faashad baa iga saartay dheenta ay marisay
midna waa dhalo midna waa toorey taa halkaa waa toorey tan saan u jeexan waa dhalo midaas kulustay ufta iyo waxaa iyo ilkaha saddex ilag baa ii maqan intaa dagaal baa iiga dhaceen markaasuu toorey igu dhuftay waa astagaan loo markaas qabsanay dhalaa u soo jabsaday dhaladiyaa marka meel uu dhuftay isina toorey buu watay, uu igu dhuftay
inkastoo ay weli jiraan carruur badan oo koolodhuuq ah haddana waxaa magaalada boosaaso ku taalla xarun dhallinyaradaasi lagu xanaaneeyo ama wax lagu baro waxaan weydiiyey siday u arkaan haddii ay waxbarasho heli lahaayeen inaan wax qabsado waa jeclahay inaan wax barto waa jeclahay inaan walaalahii muslimiintana wax u qabto waa jeclahay waxaan dareemaa dadka waa dad hooyo aabbo leh anigana hooyo aabbe ma lahan kuwaana waa kuwa arday wey wax bartaan iga fiican wey anagaa i geenaya meelaha xanaanada wax lagu barto sidoo kale dhallinyaradan derbajiifka ayaa waxaa lagu xareeyey xarunta dhaqan celinta derbajiifka ee magaalada boosaaso kadib waraysigii aan la yeelannay sharmaarke cabdi cali ayaa igaga warramay waxyaabaha ay u samayn doonaan dhallinyaradaasi waxaa kaloo uu ii sheegay in xarunta ay ka jidho baahiyo kala duwan Een, meeshaani waa xarunta derbajiifka iyo een, kolodhuuqa lagu xanaaneeyo Een, runtii waxaa ka jira dayac aad iyo aad u weyn Een, dayacaasi oo ah raashin la-aan jiif la-aan iyo waxyaabo badan oo aad u fara badan Een, xalayto waxaanu een, soo qabanay laba een, adda koolista ah oo aan dharka aan rabno inaan ka bedelno hadeerta aan u qabayno ardayda dhammaan waa kuwa waxay weyaanin dhammaantood hudaa laga keenay aagga hudaa laga keenay waxay ahaayeen arday wada sidaasoo kale ah Een, meeshaanina waxay aasaasan tahay ilaa een, hadeertan sagaal sano ugu dhowaad een, labada kun iyo sagaalkii baa la aasaasay Een, cidna kuma tiirsana een, dowlad kuma tiirsana maamul kale een, kuma tiirsana ganacsato kuma tiirsana een, shirkado kuma tiirsana waxa weeyaanin waxay ku tiirsan yihiin culummadaasi oo mar walba masaajidka uga kaca yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a dhallinyaro kala duwan oo soomaali ah ayaa sannadihii u dambeeyey sameeyey dadaallo ay ku diyaariyeen qoraallo iyo sheekooyin ay kaga warramayaan waayaha nolosha ay ku sugan yihiin deegaanada ay ku nool yihiin waxaana dhallinyaradaasi ka mid ah saadiq axmed ciise oo ah wiil hal abuur ah islamarkaana qora sheekooyin isagoo dhowaanna ka qayb galay tartan sheekooyinka ah oo magaalada muqdisho lagu qabtay waxa uu u warramay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
aada amaasantihiin bahda v o a sheekada aan ku tartamay waxay ahayd eh, magaceedu wuxuu ahaa ciwaanka ah qoyskii qorxoonaa Een, sheekadan haddii aan ka sheekeeyo sababta igu dhalaysay inaan qoro waxay ahayd sheeko kalean ku rabaa inaan ku sheego waxaa dhacday soomaalida markii ay baxaan badankood qaarka awoodo waxay aadaan dalka dibadiisa waxbarasho aadaan marka waxaa dhacday hadda kahor dhalinyaro soomaaliyeed oo guruuba inay u aadeen dalka dibadiisa khaasatan suudaan waxbarasho markay suudaan waxbarasho u aadeen ayaa waxaa dhacday marka yar ka mid a dhalinyarada waxuu dabeecad u lahaa saawada ognahay soomaalidu way iscaawiyaan oo markuu qof xanuunsado ama qof markuu aroosayo oo kale way isbuuqdaan oo way isgarab galaan kolka maalin waxaa dhacda marka inuu yar xanuunsaday yar markuu xanuunsaday yar dhalinyarada ka mid a marka dabeecad waxay ahayd markuu qofka u tago oo la weydiiyo xaaladiisa caafimaad uu wareysto markaasu wuxuu dhihi jiray halkaa iyo halkaa maku xanuunaysaa halkaa iyo halkaa saa oo ognaha qofkii jiran uu ka sheekeeyaa meelaha oo xanuunayso markuu weydiiyey marka meelaha xanuunaysa uu soo budaa wuxuu yidhahdaa meeshaas iyo meeshaas day ku xanuunayso yacni ma dhoweyd caafimaadkaadana ma dhow waxaan xasuustaa hadda ka hor qof hebel oo saasoo kaleeto ay waxaan ku dhaceen oo u dhintay marka waa dareemi kartaa qof jiran oo isbitaal yaalla oo xanuunsan haddii looga sheekeeyo sheekiniya jab ah oo yacni dhibaato hadda ka hor dhacday oo uu murugoonaya aada oo weyn marka taas marka aan dareemo sheekadaas waxay xanuun badan ay leedahay marka maanan jeclaysan marka soomaaliya waxyaaba fara badan oo dhibaatooyin baa ka dhaca dhib badan baa jira dad badan baa wax loo geystaa laakiin saasay tahay haddii aan ka waran oo aan kasii sheekeeno maalin baa dhahna soomaaliya balaayadan aa ka dhacda dhibkaana dadka loo geystaa saan iyo saan baa la yeelaa waa laga daalay muddaa laga sheekeynay marka qoyska qurxoon xageed ka eegtay qoyska qurxoon waxaa ka eegay yani in wanaag badan uu jiro wadankeena ujeedadu waxay ahayd in qoys qurxoon oo soomaaliya jooga oo maxay ahayd ay jiraan dad caawiya aadanimo bilaadanimo muslimnimo walaalnimo soomaalinimo ay ku dambeyso sheekadan nuxurkeeda waxay ahayd gabar yar oo qaxooti ah markii hore nolol fiican bay ku jireen oo gobol bay joogeen ciddooda beerahooda barakacyaala ay soo noqdeen abaar markay dhacday ee magaalada duleedkeeda yimaadeen kolka markay duleedka yimaadeen ay soo galeen qaxootinimada ayadoo ay gabadhan yar tahay haddana waxaa ugu sii darsantay in waxaa noqonaysaa adeegto oo cid baa u shaqaynaysaa si yacni masruuf yar ay uga helaan cidda waxyaabaha la soo siiyo laakiin gabadha siay malaynayso oo ahayd inay dhib kasii daran geli doonto oo howl adag iyo guri weyn oo dhibaato fara badan leh ay ka shaqaale ka noqon doonto maysan dhicino waxaa dhacday inay maamo wanaagsan hooyo wanaagsan oo dameen loo aadanimo ku dambeyso ay u gacan gashay
marka maxay kala kulantay gabadha qoyskii ay kusoo biirtay wallaahi wax fara badan oo cajiiba ay kala kulantay waxyaabo wanaagsan oo aydan filaynin ma filaysid markaa adoo adeegtinimo lagu keensada guri waxaa filaysaa in alaab fara badan iyo hoy fara badan iyo dad fara badan a wax uskariso ama dhar badan la dhaqdo laakiin taas maysan dhicinoo waxay ka mid noqotay hablaha guriga joogo gabdhaha maamo maryan sheekada maxay ahayd maryan ay ku socotay maamo la yiraahdo hooyo soomaaliyeed maryan magaceeda la yiraahdo marka hooyo maryan waxay u gacan gashay hooyo maryan waxay samaysay waxay ka mid dhigtay gabdhaha guriga ka tirsan oo gabadheeda oo kale oo waxbarashay geysay oo waxay tiri xitaa waxay maxay ahayd siisay inay ka mid noqoto dadka maarkan oo go-aanka ka gaaro guriga weliba haweenka waxay waxay maxay ahayd sameeyaan hablaha iyo gabdhaha yarka waxay gabdhaha waxay ku aaminaan maxay ahayd qaybta financiga marka xitaa inay go-aan ka gaarto waxay ahayd dhaqaalaha guriga absolutely marka maama maryan bay u gacan gashay maariya maryan waxaan waxay tusaale u tahay in soomaaliya ay joogaan dad fara badan oo wanaagsan oo damiir aadannimo muslimnimo soomaalinimo ay ku dambeysay oo fulin kara ee qaban kara howlo fara badan ee qabtaan tartankan ifiya qabatay kaanta saddexaadna aad gashay adiga sidee buu dhacay
wallaahi tartankan wuxuu ahaa tartan aada u qiimo badan oo xarunta ifiya ay qabatay aan ugu mahad celinayo waan ku faraxsanahay inaan kaalin saddexaad kusoo baxo tartankan wuxuu lahaa maxay ahayd xeerhoosaad qoran buu lahaa anigoo social mediahan ka arkay maalintii ay soo bandhigaayeen kabacdi markii aan akhristay xeerhoosaadkii kabacdi waxaan waxaan ogaaday inaan soo buuxi karo shuruudaha sheekadana waxaa lagu dirayay maxay ahayd websiteka ay leedahay ee xarunta ifiya saasaana sheekadii ku diray muddo kabacdina waxaa marka adugu ma qoraabaad ahayd ka hor ifiya iyo tartankan mase markaabay kuu dhalatay wallaahi markaan yaraa iskuulka aan dhiga jiray waxaan jeclaa maadadan maxayd af soomaaliga oo weli badanaa maxayd qoristii ku saabsan oo in wax la qoro ka hor efiye intaan sheekadan usoo dirin waxaa samey jiray sheekooyinkan la yidhaahdo digital storytelling oo yani sheekooyinkan lagu sheegay digitalka aaladaha digitalka in la isticmaalo maxayd ayadoo la isticmaalaya social media waxyaabaha lamid ee aaladaha digitalka marka sheekooyin yaryar oo motivation oo badan iyo inspiration dhiirigelin oo badan oo soomaaliya buuxa ayaan kusoo daabici jiray maxay ahaatee personal accountka aan leeyahay facebook aan ku leeyahay kaanta saddexaad dabcan dadaal weyn bay ku timid ma sii wadi doontaa hawshaada
wallaahi waan jeclahay inaan sii wado maxaa yeelay waxaa damiirkayga ka guuxaya inaan sheego sheekooyin fara badan aan la sheegin oo soomaaliya yaallo oo wanaaga qof walba bulshada nooc walba ay sameeyeen ay sameeyeen culammada ay sameeyeen waxay ahayd ganacsatada ay sameeyeen dhallinyarada ay sameeyeen waa yeelka caruurta dhallinyarada ifiyana ay tusaale u yihiin marka adiga sadiiq ma fiirisid balaayo dhacday iyo qasri iyo burburkii iyo meel kalead ah, u jeysanta absolutely waxaa waaye runtii eh, waxaa waxaa maxay ahayd aaminsanahay ba- eh, aniga backgroundkayga waxaa waaye caafimaad caafimaadkani waxaa waaye sababta qofka isbitaal u imaada waxaa waaye inuu soo bogsoodo lasoo oo maxay ahayd healing oo qofka soo bogsoodo bulshadani waxay way jirataa sida waxay lama tahay ruux ruux markuu jiradani eh, waxaa jira waxyaaba lahayo psychotherapy oo qofka lagu daaweeyey maxay ahayd eh, psychologically bulshadan waxay u baahan tahay psychology ahaan in la daaweeyo ma u baahna bulshadan in looga sheekeeyo dhibaato maalin walba waxay u baahan tahay in looga sheego waxyaabo fara badan oo quraxa oo wanaaga oo waddanka yaallo oo maxay ahayd oo u baahan oo qarsan in in lasoo bixiyo lasoo fafaago oo lasoo ba- oo la keeno bannaanka soomaaliya waxaa la yidhahdaa waa waddanka ee maxay ahayd ugu faqrisan adduunka ma aaminsani soomaaliya waxaa la yidhahdaa waddanka maxay ahayd ugu naxariista xun ma aaminsani waxaa aaminsanaha dad fara badan oo naxariis badan ay joogaan laakiin sheekooyinka xun xunaa noo soo hormaray taasayna badanaa ee, dadku wax qora ama wax sheega ay ay ay maxay ahayd hore u raaceen laakiin marka aniga aragtideeda waxaan qabaa inaan sheegno waxyaabaha wanaaga ee qarsoon ee waddankeena ka buuxa ee qof walbana oo tusaale u yahay qof walba oo soomaaliya laga sheegi karaa
saadiq axmed ciise oo ah wiil qoraa ah oo diyaariyaha sheekooyinka waxaana uu muqdisho ugu waramayay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle haatana dhegeystayaal bal aan ku nasanoo dhankii heesaha codkii cabdiraxmaan oday adaan dartaa u daalanhay
abaan bartaa u daalanaho duwoy kalgacaylka ula darisee dareen ku rabo ku doorbidayaa wixii dembi dhacay indhaha ka dadee daniyo carabaa isdiidi karee adan dartaa u daalanaho daway kalgacaylka ula tarisee dareen ku rabo ku doorbidayaa wixii dembi dhacay indhaha ka dadee daniyo carabaa isdiidi karee intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafle macaali dawey dadnimaa sharafle macaali dawey Ha, ha. intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafle macaali dawey dadnimaa sharafle macaali dawey adaa dookhiyo naftayda dabro labtayda dagoo dabiiba wadnaha jacayl digashiyo danqaab makayee duliya samir yeelaa dahabee daniyo carabaa isdiidi karee adaa dookhiyo naftayda dabro abtayda dagoo dabiibe wadnaha jacayl digashiyo danqaab makayee duliya samir yeeloo adda habeen daniyo caraba isdiidi karee intaa dudiraydanaa dagane dadnimaa sharafle macaali dawey dadnimaa sharafle macaali dawey intaa dudilay anaa dagane dadnima مع الشرف ليه معانا قوي خدني مع الشرف ليه بيبي قوي آه آه. انت عضد لي انا دغري خدني مع الشرف ليه معانا قوي خدني مع الشرف ليه معانا قوي
adaan dartaa u daalinahay iyo codkii cabdiraxmaan oday ayaa intaas ku dhaafinaa haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur
mahadsanidaan duray dhegaystayaal ciyaaro u badnaan doona ciyaaraha ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah ayaa jiri doona caawa iyo habeen dambe waxaana kuwooda ugu xiisaha badanna ay dhici doonaan habeen dambe hase yeeshe ciyaaraha caawa oo dhici doona ayaa waxaa ka mid ah xulka philippines ayaa waxa uu la ciyaari doonaa fiji shiinaha waxa uu la dheeli doonaa welles xulka tailand iyo gabon ayaa ciyaari doona ciyaar saaxiibtinimo halka maleeshiya iyo mongolia ay wada ballansan yihiin geni bisaw iyo burkina faso ayaa waxay ku ciyaari doonaan dalka geni bisaw baxraynna waxa ay martigelin doontaa falastiin algeria ayaa la ciyaaraysa tanzania halka luxemburg iyo malta ay isla ciyaari doonaan denmark ayaa waxa ay la dheeli doontaa xulka panama ciyaaro kale oo xiise leh ayaa waxa ay dhici doonaan habeen dambe xulka gambiya ayaa la ciyaari doona xulka qaranka ee afrikada dhexe ama jamhuuriyadda dhexe ee afrika senegalna waxa ay la dheelaysaa uzbekistan maldevis iyo singapore ayaa fooda isdaraya uruguay iyo jamhuuriyadda jega ayaa is arkaya maali waxay la ciyaaraysaa jaban azerbaijan iyo belarus ayaa waxay ku ciyaari doonaan magaalada baku finlandna waxa ay boqon doontaa macedonia bulgaria iyo bosnia norway waxay la dheelaysaa austria aan idhaahda australia turkiga ayaa la ciyaari doonaa ireland qubrus iyo montenegro ayaa wada ciyaari doonaa greega wuxuu la dheeli doonaa switzerland brazil ayaa waxa ay magaalada moscow marti ugu noqon doontaa xulka rushiya iiraanna waxa uu la ciyaari doonaa tunisia xulka ukrain waxa ay ballansan yihiin xulka qaranka ee sacuudi carabiya hungari iyo kazakhistan ayaa is arki doona peru iyo croatia ayaa wada ciyaari doonaa halka serbiya iyo morocco ay xooda isdiri doonaan ciyaaro kale oo xiise leh waxay dhex mari doonaan jarmalka iyo sbain talyaanigana waxa uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee argentina holland ama netherlands iyo england ayaa waxa ay ku ciyaari doonaan dalkaasi netherlands nigeria iyo poland ayaa is arki doona bortuqiiska iyo masarna waxay ku ciyaari doonaan magaalada lisbon dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa natiijooyinka ciyaarahaasna dib ayaan idin maqashin doonaa
aad iyo aad u mahadsantahay nuur xasan haatana waxaan idin soo qabanayaa codkii nasteexo indho iyo axmed raste iyo heestii iyo furlaabta
Waxaan walaalaga aad oo kale fardaga aynu kulanaa ma filan kara wanaago dhaqufaalamale filan kara wanaago dhaqufaalamale fariid waa adoo kale fursadaynu kulanaa filan kara wanaago dhaqufaalamale filan kara wanaago dhaqufaalamale فدل يا حياتي يفر لهبتا يفور فدل يا نستير kugu filan naftayde ii fidi gacmaha oo ii fur laabta ii fur
بدل يا حبيبي ii fur laabta ii fur
بدل يا أحمد waa ficil ficil jacaylku ye waa ficil waa ficil jacaylku nabada iisla fulisaa ka faa'ida sidahade ilafa aha fica shaqaha nabada iisla fulisaa ka faa'ida sidahade ilafa aha fica shaqaha
fiday fiday jacaylku uu fiday uu fiday jacaylku feerahayo beerkiyo ku fogaaya dhiggo iga fido agtaada iga fido agtaada iga fido agtada iga fido agtada
waa ficil jacaylku nabada iisla fulisaa ka faa'ida sidahade ilafa aha fica shaqaha nabada iisla fulisaa ka faa'ida sidahade ilafa aha fica shaqaha
fiday jacaylku feerahayo beerkiyo ku fogaaya dhiggo iga fido agtaada iga fido agtaada iga fido agtada iga fido agtada fanku waa adoo qura filkaabaad ku dhaafteen fooda qaba jacaylkoo codadka tolmoon ee fanaaniinta nasteexo indho iyo axmed rasta iyo heestooda iifur laabta ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
fanku waa adoo qura filkaabaad ku dhaafteen fooda qaba jacaylko fakar dabacsanoo fooda qaba jacaylko fakar dabacsanano